marka xalikacay wuxuu ahay meel oo foorna oo lagu sameeyo waxyaaba macmacaanka sida xalwada buskudka iyo waxyaaba noocaas waa foorna weyn oo reer joorku aada u yaqaanaan xaafada oo ka kacayna xaafada waxaa la yihahda antawadaad waa suuqa ugu weyn macnaha la dhihi karo magaala madaxda gobolka shabeellaha dhexe magaala madaxiisa hirshabeelle waxaan kaa rabaa marka jowhar marka dabkaas wuxuu ka kacay meeshaas waxaana hadda ama anigu isleenahay ama uu ka kacay dabkii macnaha wax lagu isticmaalayay ayaan isleenahay laakiin ilaahay mahadi waxaa dabka markuu bilowday isla markii waxaa gurmad ballaaran sameeyey shacabkii oo isku duuban weliba iday saacaddu ay tahay sak dhexe oo laba iyo toban haweenimo ay tahay ayuu dabkaas kacay mid aad iyo aadaan loo maamulka anagu markaan tegayna dabkii oo isku duuban oo sii shaqaynaan ugu tagnaba dabdamisyada markaan geynayna meesha waa tahay marka sakdi dhexe hadduu kacay dabka goormaa lagu guulaystay in la damiyo oo gebi ahaanba dabka uu istaago dabku waa aad iyo aad u baaxad weynaa dabka xoog ayuu lahaa waktigaas haddana dabaylada waa socdeen oo waktiga waa xiliyada kala guura oo dabaysha aad iyo aad ay xoogan tahay laakiin shacabku waxay ku guulaysay inay ka badbaadiyaan guryihii u dhawaay oo dhinacyada ka jiray oo suuqa ahaay inay ka badbaadiyaan oo dadkii ay sii go-aansadeen ilaahina ku guuleeyey iyo macalmaamulka oo isla jira oo booyadihii keenay oo dabdamisidii keenay macalmaamulka anagoo saas u dhex taagan ee shacabkayna la qaybsanayno laakiin shacabkaaba aad iyo aad aad iyo aad u hamuun qabay inay waxaas ka badbaadiyaan oo suuqana kusii fida maadaama suuq oo ka kacay ayaa hore dab kale oo suuq dhan loo baabiyo oo dad masaakiin ay ku hanti beeleen marka meeqa saxa la damiyey dabka dabkani ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray Waa tahay.
oo habeennimo ama sagaal saacid basay utaqaan khasaaraha uu geystay maxay nooga sheegi karaysaa eh, dabka baaxadda leh ee intaa la eg ee ka kacay xali jowhar waa ku mahadsan tahay dadka meeshaas ka kacay nin horta khasaare nafseed moogiy inta kale khasaare hant- burbur hantiyeed u geystay oo guri meeshaas ku yimi oo ay deganaayeen dad masaakiina ay ku shaqaysanayeen dad kaloo masaakiin kujiira oo shaqaale oo weliba muruqmaana oo foorna waa taqaanaa foornayd macnaada lagu sameeyo shaqaale badanaa ka xoogsada oo ka biisha dadkooda marka dadkaasa maanta me- macnaha shaqalaan xigooda oo qoysaskooda meesha barbiiri kara maanta waa ka macnaha diin la-aan oo meeshaas waa ka xirantay gurigii oo dhanna waa baabacay laakiin khasaare nafeed ma jiro saasaan u fahmay khasa- khasaare nafeed ma jir laakiin burburantideedaa jiro waa tahay dabka waxa kiciyey ma dab caadiba mise waxyaabo kale ayaa loo nisbeynayaa oo dabkaasi sababay yo anagu hadda dadkaan waa iska taqaanaa waa iska nocodaa marka eh, adigu meeshaas yimid foornadaas eeday foornana waa taqaanaa dabkeeda inuu noolaa ee waxa meeshaas waa qalad ka yimid inkastoo qadar rabe ay eeday qaladkan waxaan saarinaynaa so badanaa meelaha dadka ka kaca horta waxay u badan yihiin maqaaxyadaha iyo meelaha buushashka iyo hadda sida foorna hadda fo- anigu aan u cusubtahay foorno oo dab uu ka kaco waa foornadaasa noogu hor leh laakiin badanaa dababka meelahay ka kici karaan waa dareemi kartaa waa meelaha dabka laga shago waa tahay eh, waxaa ka dhawaajisay in dabkan ka horreeyey uu ka kacay suuqa jowhar eh, dabeeqadii bishii hore ee agost isagu dabkaasi maxaa isaguna sababay hadda dab kale ayaa kacay maxaa qorshe ah oo la doonayaa in laga hortago inay dhacdo musiibo noocan oo kale ah horta masiibadan waa meelo badan ay ka dhacdaa oo hadda anigu xagga dhow guuniya maha ma soomaaliya kaligeed hadda soomaaliya hadda xataa lama dhigi karo waa guuni oo caalamka dhan ay ka dhacaan oo wadamada horumaray ee xataa diyaaradaha dabdamiska ka samaystay ayuu ka kacaa marka waa waa- nolosha uu kamid yahay dabka horta nolosha uu kamid yahay laakiin ilaahayna ummadda ha ka qabto anigu hadda ma dhigi karno marka waxaasa la eebsado ma dhigi karno waxa anaga hadda aan ku dadaali karno waa un- macnaha ummadda inaan wacyigelino oo aan niraahdo wax noocay oo noocyadaas hala sameeyo buushashka suuqyada ha koraha laga bixiyo ee macnaha ama dababka la ogaado wax noocaasaan samayn karnaa maa in hadda wax noo- aa- waan dhihi karno waxaas u sababsa sababto colaad ma jirto oo laba reera meel iska gudbin lamale oo dhibaato kale ma jirto colaa macnaha eh, dacwooyin kaloo hadda jiri kara ma jiraan laakiin waa musiibo iska kacda marmar waay meel walbayna ka kacdaa maxaa caqabada oo ka dhasha marka aad doonaysaan in dabka la damiyo oo dab noocan oo kale uu dhaco tusaale ahaan kii xalay oo kale wax caqabada oo aad la kulanteen in dabka lagu damiyo oo aad doonaysaan in aad ummadda kala hadashaan ama aad doonaysaan inaad wax ka qabataan ma jiraan
aad iyo aad maanta waanaan kula hadlahay waxaan jirnaa xaafadii antawadaad waxaan ku jirnaa jidka kubxali oo kooga waxaana qabsaday Eh, waxaan ku wareernay wadooyinkii laga geli lahaayey ayaa gurigaas gubanaya wadadii laga geli lahaaya xali baan ku wareernay oo dabdamiskii dabdamiskii maamulka oo keenay eh, magaaladii yaallo ayaa haddana wuxuu ku dhibtoonaa in gurigii hantida baaba-eysay uu gaaro sababta hadda fiiri gurigan laamiga waxaa u jiraa saddex boos saddex boos intuu dhaafo guriga qoraxsin baabuurka dabdamisin ku dhaafeen oo qoraxsin kasoo galay marka waa khasaaro weyn dadka rajoorka waa yaqaanaan guriga meesha ku yaal iyo xali dabdamis meesha ku yimid waxaan rabaa markaan oo fursadaan ka faa'iidaysanayo in dadku oo maanta waa maanta shaqadan aan wadno hadda intaan kula hadlayo wadooyinka ha la furo wadooyinka ha la furo macnaha hanti badana baaba-ayso hadda dabkan dadkii ka horreeya boqol iyo labaatan gaboobood u ganacsay waad fahmi kartaa inta qoys ee meeshaas wax ka biilin karta marka oo kan jiro hal makribka igoo tageen oo xoolahaystay ka tageen subaxina igoo macnaha oo cayla yimaadeen marka waa horta iska khatar waxaan rabaa marka dhibkaas badankiisana waxaa dhalaya jidadka badanaa xiran ee ay u xirtaan dadku qofka gurigiisa intuu dhisto ayuu hore u aadaya markaas hore wuxuu ka doonaa warwaasha alqabriga laga gelaya midaada kale guri qurux badan inta dhisto oo horena soo goyna gaari qurux badan oo soo gadanaa qofki waayo intuu mari rabaa marka gurigiisa intuu gaari asiga intuu dhisto kale hadii looga dhiso gaarigaas quruxda badan leh ee diinkiiska dhowr iyo labaatan kulo doolar joog meel umarsi haduu ka helayo marka waxaan ku baaqayaa dadku ha furaana wadooyinka sida haddaan ushaqaynayna ha noola shaqeeyno hana noo dulqaataan qaarkood ilaa soo gaarayo meelaha kadumaayo dhaqaale keliya dhaqaalahaas laakiin kastoo marka hore ahay dhaqaale ay dadka ku dhibaataynaayeen haddana waxaan rabnaa inay loo dulqaato qof walba inta uu soo aadan jidka gurigiisa intuu la ekaa ku ekaadan le